bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiis ah taariikhdu ay ku astaysan tahay labada bisha julaay sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in kooxo hubaysan weerar ay ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen gudaha magaalada beledweyne ayadoo la sheegayo weerarka in waxyeelo ay kasoo gaartay laba ka tirsan ciidamadii dowladda ee halkaasi ku sugnaa maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay in ay dhacdada kadib baaritaano ka sameeyeen gudaha magaalada inkastoo aan lagu guulaysan in gacanta lagu soo dhigo kooxihii falka weerarka ka dambeeyey wararkii ugu dambeeyay ee saaka laga helaya magaalada beledweyne ayaa dhanka kale tibaaxaya in ay soconayaan howlgallo baaritaano ah oo magaalada ay ka sameynayaan ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya oo iskaashanaya ayagoona ujeedka uu yahay sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa kooxihii ka dambeeyey falka weerarka ee waxyeelada loogu geystay labada ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya ayadoo warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in sidoo kale waxyeelo ay kasoo gaartay weerarkaasi dad rayid ah oo ka agdhowaa goobta lagu weeraray ciidankaasi gudoomiyaha talada ahlusunna wal-jameeca sheekh cumar ayaa waxaa u sheegay inaysan jirin ahlusunna doorasho ku samaysay gudaha degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya waxa uuna sheegay in ahlusunna intooda badan ama dadkii haldoorka u ahaa ay haatan ka qaybgalayaan shirka cadaado sida hadalku u dhigay wadaadkan talada ahlusunna wal-jameeca ku magacaaban maalintii shalay ayaa ahlusunna wal-jamaaca waxay sheegeen in madaxweyne ay ku doorteen gudaha degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayadoona guddoomiyihii fulinta loo doortay madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee dalka soomaaliya sida ay tilmaameen ergooyin goobtaasi isugu yimid oo ka kala socday qaybo ka mid a gobolada mudugii galgaduuda kuwaas oo sheegay inay doorteen madaxweyne madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa cashe sharaf habeenkii xalayha waxa uu sameeyey xubno ka tirsan labada gole iyadoona munaasabadda lagu sameynayay xafladan anfurka ah ay ahayd mid sidoo kale shahaadooyin lagu guddoonsiinayay qaar ka mida guddigii qabanqaabada xuska sideedii tobanka xuska toddobaiylixii labaatanka julaay iyo sidoo kale kowda luulyo waxaana sidoo kale munaasabadahaasi ay ahaayeen kuwa u dhacay sidii loogu talagalay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeediya ayaa si adaa u ammaanay guddiga uu guddoomiye ka ahaa wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya gebagabadii munaasabadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka taliyaha ciidanka booliiska taliyaha ciidanka nabadsugidda taliyaha ciidanka asluubta iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo qayb ka ahaa guddigaasi oo ayagu u xilsaarnaa agaasimidda munaasabadaha toddobaadka xorriyadda ee kal hore ay u xilsaartay xukuumadda soomaaliya munaasabadda ayaana jawi nabada ku soo idlaatay ayadoona dhinacyadii ka soo qayb galay ay gebi ahaanba ka hadleen munaasabadda kana sheegeen hadallo dhiiragelin ah oo bulshada lagu dhiiragelinayay halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer markabka nawaal tariya ayaa lagu wadaa saacadaha soo aadan inuu soo gaaro dekedda magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland ayadoo maalintii shalay uu ka soo shareecday dhanka iyo dekedda mukalla ee dalkaasi yemen markabka ayaa sida dad qaxooti soomaali ah oo qiyaastii gaaraya saddex kun kuwaasoo dhibaatooyin kala duwani kaga soo baxsaday gudaha waddankaasi yemen oo haatan ay ka soconayaan dagaallo iyo duqaymo aan loo meeldayin oo ay u dhexayso ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa ay horkacayso dowladda sacuudi carabiya iyo kooxa xoogtiyiina oo kasoo horjeeda nidaamkaasi dadkan soomaalida ah ee gaaraya saddexda kun ayaa waxaa la filayaa in maanta saacaddu markaay tahay saddexda galabnimo ay soo gaaraan dekedda magaalada boosaaso kuwaasi oo halkaasi kasoo degi doono waxaana maalmaha soo aadan sidoo kale la filayaa inay soo gaaraan qaarkood gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya maamulka puntland ayaa haatan isu diyaargaraynaya soo dhoweynta dadka qaxootiga soomaalida ee ka soo cararaya dalkaasi yemen kuwaasoo saacadaha soo aadan kusoo wajahan dekeddaasi markabka ayaana lagu wadaa tooka kale inuu ku laabto dalka yemen si uu usoo daadgureeyo dadka diyaarka u ah inay kusoo laabtaan gudaha dalka soomaaliya xilli dalkaasi haatan ay ka taagan yihiin colaado sii sii xumaanaya maalinba maalinta ka dambayso iyo sidoo kale duqaymo aan loo meeldayin oo waxyeello ugu badanna ay ka soo gaarto dadka qaxootiga ah ee dalkaasi ku dhaqan wasiirka batroolka xukuumadda soomaaliya maxamed mukhtaar ayaa waxa uu sheegay inaysan waxba ka jirin hadal dhowaan ay sheegtay shirkadda samgas kaas oo ahaa inay iyadu la wareegtay gebi ahaanba wax soo saarka dalka soomaaliya wasiirka ayaa waxa uu tilmaamay hadalladaasi inay been yihiin asigoona sidoo kale ka hadlay warar sheegayay in ay xal laga gaaray ama ay la laabatay dowladda soomaaliya dacwaddii ahayd ama dacwaddii kol hore maxkamadda caalamiga ay u gudbisay ee ku aadaneed xadaynta badda soomaaliya oo kenya ay sheegtay in ay iyadu samaynayso xadayn ama soodin dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa haatan arrintaasi kasoo horjeesatay iyadoo dhowaan sidoo kale uu ka hadlay arrintaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kaasoo sheegay inaysan marnabo gorgorta ka geli doonin arrimaha la xidhiira badda iyo sidoo kale derbi ay sheegtay kenya inay ka dhisayso gudaha dalka soomaaliya ama xadka u dhexeeya soomaaliya iyo sidoo kale kenya hadalka wasiirka batroolka ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay si aada loo hadalhayay arrinta kasoo yeertay wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi kenya aamine maxamed kaasoo ahaa in dowladda soomaaliya iyo kenya ay xal ka gaareen arrinta ku aadan badda taasoo ay sheegtay haatan inay ka wada hadlayaan labada dhinac arrinta la xidhiirta xadaynta badda muuse sheekh cumar oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa ku eedeeyey dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud inaysan waxba ka qaban waxyaabihii markii hore ay ballan qaaday asigoona haatan ugu baaqay in ay la timaado dowladda xasan sheekh uu hogaaminayo waa siduu hadalka u dhigay waxqabad muuqda oo wax oo u muuqan kara bulshada waxa uu sheegay xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka soomaaliya xilli uu waraysi siinayay qaar ka mid a warbaahinta gudaha asigoo ku sugan magaalada nairobi ee xarunta waddankaasi kenya inaan wax badan laga qabanin waxyaabihii markii hore ballanqaadka u ahaa ee ku aadanaa in wax badan laga qaban doono xaaladda amni iyo sidoo kale midka dhaqaale ee dalka soomaaliya balse waxa uu sheegay haatan xaalad dhaqaale xumo aad u baahsan inay ka jirto soomaaliya maadaama dowladda uu sheegay inay ku fashilantay waxyaabihii ay qaban lahayd ama inay qabata ay ahayd markii ay ololaha doorashooyinku ku jirtayna ay ballanqaaday mid ka mid a musharaxiintii hore ee dowladda federaalka ama xilka madaxtinimo ee dalka usoo baratamay balse haatan ka mid a siyaasiyiinta ku dhaqan gudaha dalka ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ee u hogaamiye xasan sheekh maxamuud ay wax badan ka qabaneen xaaladda dalka soomaaliya cabdiraxmaan baadiyow ayaa ugu baaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisaba inay la yimaadaan waxqabad muuqda oo bulshada raalligeliya sida uu hadalka u dhigay asigoo tilmaamay inay haatan ka badilaadahay oo keliya waxtar la-aan iyo sidoo kale dhibaato loo geysanaya inta badan bulshada soomaaliyeed waa siduu hadalka u dhigay dhibaatada ayuuna sheegay inay tahay mid inta badan ay ka timaado dhanka howlgallada ciidamadu ay samaynayaan kuwaas oo lagu qaqabto dad aan waxba galabsan intooda badanna aan helin inta badan cadaaladda siduu hadalka u dhigay ugu dambayna dowladda masar ayaa waxa ay sheegtay inay baabi'i doonto gebi ahaanba koox ay sheegtay in xiriir ay la leedahay is taasoo ay sheegtay in fadhigood haatan uu yahay jasiiradda sinai dowladda masar ayaa waxa ay sheegtay in weerarkii ugu dambeeyey ee lagu qaaday fariisimo ciidamada dowladda masar ay leeyihiin oo ku yaala waddankaasi masar ay kuay waxyeelo ka soo gaartay ku dhowaad toddoba iyo toban askari dowladda masar ee ama madaxweynaha hogaamiye dowladdaasi maxamed si cabdira cabdifatax siisi ayaa waxa uu sheegay inay haatan samaynayaan howlgallo gebi ahaanba lagu baabi'inayo kooxdaasi la tuunsan yahay inay ka tirsan tahay kooxda daacish ama is ee ka dagaalanta wadamada syriya iyo ciraaqa dowladdan masar hadalkeeda ayaa imaanaya xilli maalin ka hor weerar ismiidaamina lagu qaarajiyey xeer halaaliyihii waddankaasi kaa oo maalin ka hor lagu duugay gudaha waddankaasi masar warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudano waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya warka anigoo ah maxamed nuur amiin tani inta aan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh